Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku qabatay kulan diiradda lagu saarayo isku duwidda adeeg bixinta degmada Kismaayo. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha dowladaha hoose ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Jubbada Hoose, wasaaradaha ka shaqeeya adeegyada dadweynaha iyo marti sharaf kale. Markii uu kulanka soo dhammaaday ayaa waxaa ka warbixiyay agaasimaha dowladaha hoose ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, Maxamed Cadow Axmed.
sigaa soo socday oo ahaa ee, ku- ku saabsanaa ee, barnaamijka SDM-ka oo ah ee, hay'adaha saaf- saafiska ee, dawliga ah bixiyo oo ah ee, ee, mataqaanaa adeegyada aasaasiga ah ee, degmada iyo wasaaradaha ee, ee, adeega aasaasiga bixiya iyo sidoo kale hay'adaha ee, naga saacida ee, barnaamijkaas Een, barnaamijkan wuxuu daaran yahay ee, waa barnaamij ee, laba maalin ah Ee, kuwii hore soo socday buuna ee, kuwii hore soo socday buuna een, qayb ka yahay Ee, shir hadda cusub ma ahan Ee, SDM-kana ee, laga soo bilaabo mashruucii hore oo sanadihii hore jibrjiga ka fuli jiray ee, degmadan haddana u bedelmay ee, loo bedelay ee, dowlad kaab ee, qaybtiisa UNICEF ee, weeyaan barnaamijkan SDM-ka ah Een, hay-adahaas baana ah, ah, badanaa ka qayb qaato degmadana ay qayb ka tahay kismaayo Ee, sida aragtaan waxaa fadhiya wacyiga muhiimka ah ee degmada ee, waaxda qorsheynta garabka iyo fadhida Ee, sidoo kale gobolka oo ay naftigeedu ee, ku leh kormeer ee, guud ku leh ee, barnaamijyadaas aasaasiga sida u baxeen iyo qaabkay ku baxeen iyo cidda ka shaqaysaba waxaa naga fadhiya agaasimaha ee, ee, arrimaha bulshada Een, iyo sidoo kale hay-adaha ee, ka shaqeeya barnaamijkaas